wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir mareeye ayaa kulan la qaatay iskaashatada beeraleyda magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug kulanka iyo waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya wakiilo ka socda hay-adaha faw iyo w f b iyo iskaashatada beeraleyda magaalada dhuusmareeb iyo sidoo kale xibno ka tirsan ururada bulshada rayidka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir mareeye ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay iskaashi joogto ah oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha caalamiga iyo beeraleyda si loo gaaro horumar la taaban karo oo dhanka wax soo saarka beeraha ah weligeed waxay soo saari jireen laakiin xoolaha lagu yaqaanay hadda inay beerey ku dareen dabcan kaluu kale waa leeyihiin badhooyinay leeyihiin saddexdaasiba waa nolosha bini aadanka qof kastoo socda xilku doonaha hayo saddexdaasuu ku nool yahay marka qofka qof nolosh noloshiisana waxtarayn nolol dadeedna waxtarayn qofka ugu qiimaha badan bulshada weeye anaa jooga dowladaha oo dhan saasaa qofka wax soo saarka ayuu ugu qiimo badan yahay aada iyo aad baan utaa idinku ammaanay waxaan ammaanayaa tiimka ka socda wasaaradda heer federaal aamina hogaaminayso agaasimaha waaxda fidinta beeraha iyo researchka adduunku wax kastuu samaynayo wuxuu ku sameeyaa research ama baaris buu ku sameeya waxaan maxaa dhibaata kaaga imaan karta maxaa cilada ka jira haddaad halkaa wax ka samayso maxaa kaaga imaan kara marka inta researchka iyo waxay nooga madax tahay iyo iyo fidinta beeraha marka inay siyaasaddan keento aada iyo aad galmudug aada baan ugu ammaanaynaa tiimka musareema maalintii hore raggaan si fiican baan u shoognaya gabdhahan laakiin wasiirkayda oo wax kasta og na waa idin waa joogaa laakiin waktigaa noo saamixi waayo qorshana waxaa noo ahaa inaan maanta baxno cilmiga ka caawino farsamada ka caawino qalabka ka caawino ag taagnaano ayaanu doonayna marka siyaasaddan waxay kamid tahay qaabka loogu talagalay in fidinta beeraha loo isticmaalo maxaa boorasyadoo ka degan maxaa dariiqahoo la maraya maxaa reeban maxaa fiican sidee abuurka loo loo isticmaalaya sidee loo kaydinaya maxaa reeban maxaa fiican dhammaan waxyaalaha wasaaraddu hayso ku jiro cilmiga dee dadka cilmiga beeraha bartay dadka fertilizerka bartay dadka maaragtay nafaqooyinka beeraha lagu kobciyo bartay kulli wasaaradaha waanu waanu waanu digaartaagan
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xabdi cayir mareeye ayaa maalmahan socdaalku marayay deegaana ka tirsan dowlad goboleedka galmudug isaga oo ku qiimeynayay heerka wax soo saarka beeraha galmudug ay ka joogto